bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm وbaaرk عlى نbyina mحamed وعlى آlih وصaxbih أجmacيin qaala raximah اllah baab اlcadad wuxuu baabu yahay alcadad baab اlcadad macnaheedu waxa weeye baabu bayaani xukmi alfaadi اlcadad baabu bayaani xukmi alfaadi اlcadad wuxuu baabu yahay cadaynta xukunka alfaada cadadka cadadku waa tirada tirada alfaada loo isticmaalo xukunkeeda cadayntii ayuu baabu yahay qaala raximahullah iclam ogow anna alfaada alcadadi alfaada cadadka ama alfaada tirada calaa halaathati aqsaamin saddex qaybood ayay u qaybsantaa ee ogow sidaa iclam waxaa shiiqu la hadlayaa qof walba oo daalibu cilmiga oo cilmiga baranaya wuxuu leeyahy ogow culummaduna hadday iclam hormariyaan macnaheedu waa ihtimaamka uu leeyahay mowduuca la soo wado ahmiyadda mowduuca w wuxuu ogow ku leeyahay wuxuu rabaa inaad baraarugto ood u dheg raariciso waxa uu kuu sheegayo waxaad ogaataa anna alfaada alcadadi alfaada tirada calaa alaaati aqsaamin saddex qayboodee u qaybsamaa laa akar min dalik intaas wax ka badani ma jiraan waa xasri xasri macnaheedu waa maxay waa koobid saddexdaas qaybood kama baxdo alfaada cadadka oo yaa u sheegay inay intaasi ku kooban tahay waa calaa sabiili alistiqraa' watatabuc dabagal fara badan ay culummadu sameeyeen ayay waxay ku soo ogaadeen in intaasi aysan ka baxayn alfaada cadadka waxay soo ogaadeen alfaad اlcadad fi kalaami اlcarab saddexdaas qaybood inuusan ka baxayn marka saddexdaas ayuu u qaybsamaya alwalu qaybta hore maa yajrii waa mid soconaya cala alqiyaasi qiyaas ku soconaya oo qiyaaska maxaa laga wada sida soo socotaa laga wada fayudakaru waa la tadkiirinayaa maca almudakari mudakarka maci qiyaasku waxa waaye wixii mudakar leeyahay in mudakar laga dhigo wayu'anahu waa la ta'niisinayaa hu mu'anas ayaa laga dhigayaa maca almu'anasi mu'anaska maci waxaa la tiirinayo hadduu mu'anas yahay alfaada cadadku maxay noqonayaan mu'anas waa qaybtan waxaa la tirinaya hadday mudakar yihiinna alfaada tiradu mudakar ayay noqonaysaa qiyaaska waa sidaas markuu qaybtuu leeyahay maa yajri cala alqiyaas waa yudakar maca almudakar wa yu'anas maca almu'anas wa huwa qaybtan alwaaxidu wاlihnaani alwaaxid wاlihnaani wamaa kaana calaa siiqati faacilin iyo siiqada faacil wixii ku socda siiqada faacil wuxuu ka wadaa miisaankaas faacil wixii la miisaam ah waxay ku soconayaan dariiqan waa qiyaaskaasay ku soconayaan yudakar maca almudakar wa yu'anas maca almu'anas taquulu fi lmudakari tusaalooyinku waa kuwaanama waxaad leedahay fi lmudakar waaxidun wahnaani wathaanin wahaalif ilaa caashir laga gaaro waraabic wakhaamis wasaadis wasaabic wathaamin wataasic wacaashir dhammaantood maxay ku socdaan calaa wasni faacil ayay ku socdaan ilaa toban laga gaarayo ilaa caashir laga gaarayo wa fi lmu'anasi mu'anaskana waxaad leedahay waaxidatun wahnataani aw intaani inataan iyo intaan labada mid daartaa dhahaysaa wahaaniyatun wahaaliatun ilaa caashiratin laga gaaro ilaa caashira haalia raabica khaamisa ta'daad la xidhiirinaysaa taawtaaniidkii saadisa saabica haamina taasica ilaa caashira laga tago wakadaa sidaasoo kale ay wakadaa ay walxukmu xukunku kada waa sidaas saasaa usoo qadaraysa wakada wuxuu ula jeedaa walxukmu kada xukunkii lasoo sheega waa sidaa idaa rukibat haddii la tarkiibiyo alfaadan alfaadee alfaaddii hadda lasoo tiriye ee calaa wasni faacil ku socotee waaxid ka bilaabmaysa ilaa laga caashir laga gaarayay alfaadaasi sidaas oo xukunkaasay leeyihiin idaa rukibad haddii la tarkiibiyo maca alcasharati casharo maceed ow hayrihaa ama casharo kayrkeed maceed haddii lala tarkiibiyo wuxuu leeyahy alfaadda hadda aan soo marnay alfaadda hadda aan soo marnay ma la tarkiibiyey mase mufraday ahayd inta hadda aan soo marnay mufraday ahayd aalia wax la socda miyaa jirin raabica waxba lama socon haddaan rabno inaan macalcashara la tarkiibinno shiikhu wuxuu ku leeyahy xukunku isbedeli maaya alfaadan xukunkii waa xukunkoodii hore yudakar maca almudakar wa yu'anas maca almu'anad xukunkaasaa u baaqiya wakadaa ee walxukmu xukunku kadaa waa sidaas buu yidhi waa sidii lasoo sheegay idaa rukibad haddii la tarkiibiyo alfaadan ee idaa rukibat hadihi alalfaad almutaqadima alfaadaas soo hormartay haddii la tarkiibiyo maca alcasharati casharada maceeda haddii lala tarkiibiyo xukunku waa sidii lasoo sheegay ow hayrihaa ama casharada kayrkeed haddii lala tarkiibiyo ow hayrihaa casharada kayrkeed haddii lala tarkiibiyo ow hayrihaa muxuu ula jeedaa laga bilaabo min cishriin wa ilan cashara maca alcashara maxaa ku xiga maca alcasharu la soconayaa ilaa labaatan laga gaaro soo maa labaatan waxa ka shisheeylabaatan wixii ka bilowdana waa maca alcishriin ilaa tisciin laga gaarayo cuquudaa la yidhaha cuquud tirooyinka xiran toban labaatan soddon afartan tiradaa xiran waxaa loo yaqaanaa alcuquud waa tirooyin go-an wa marka waa maca alcishriin wa markuu ku leeyahay aw hayriha mujaawisatan ila alcishriin ayadoo markaa cishriin u gudbaysa qayrkeed cishriin markay tagtou ka wadaa ilaa annaka ta'tii laakiin adigu waxaad la imaanaysaa buu yidhi biaxada wa ixdaa waxaadii waxaadiya saasaa leedahay yacni tirada waaxidkuu sheega axada ixdaa xaadii xaadiya labalaba iskula socdaan soo maa axada yaa iska leh mudakara iska leh ixdaa waa mu'anata xaadii waa mudakar xaadiya waa mu'anas maca alcasharay la socotaa fataqulu fi lmudakar mudakarka waxaad leedahay axada cashara wahnaa cashara waxaadii cashara waثaanii cashara waثaaliثa cashara ilaa taasica cashara ilaa sagaaliyo toban laga gaarayo sagaaliyo toban haddii la dhaafo waa labaatan soo maaha meeshaa cishriina ka bilaabmaya marka wa fi lmu'anai mu'anaskana waxaa aad leedahay ixdaa cashrata wasnataa cashrata waxaadiyata cashrata wahaaniyata cashrata wahaaliata cashrata ilaa taasicata cashrata cashra shiinka waa reebaysaa waxaa kaloo kuu bannaan cashara oo shiinka aad kor dhigayso waxaa luqa saddexaada cashira oo shiinka aad hoos dhigayso saddex luqadooda shiinkaasi ku bannaan inaad tidhahda cashra oo shiinka reebto inaad tidhaahda cashara waa la isticmaalaa cashara aad baa loo isticmaalaa oo shiinka aad kor dhigto xagga isticmaalka waxaa ugu yar cashira ayaa ugu yar in shiinka la hoos dhigo waa luqa yar wa labada kale laakiin waa badan tahay cashara iyo cashara waayahay ilaa taasicata cashrata ilaa laga gaaro sagaal iyo toban kadib labaatana la gelayaa soo maa fiiriya marka alfaadan qismigan waxaa la rabaa saddexda qaybood qaybba gooni inay noogu xirnaato taqsiimaadka waxyaabaa laga faa'iido waxaa ka mid ah inuu qofka fahamka u fududeeyo qismi walba inay gooni kugu xirnaataa la rabaa qaybtaani waxay ku saabsan tahay wixii qiyaas ku socda yudakar maca almudakar wa yu'anas maca almu'anas wuxuuna kuu sheegay noocaani inay yihiin nooca ku socda calaa siiqati faacil waa waaxid iyo inaan iyo maa kaana calaa siiqati faacil aalit raabic wahaakada ilaa laga gaaraya toban toban markii la tago tarkiibaa bilaabmaya wixii toban ka shisheeya maxaa bilaabmaya tarkiibaa bilaabmaya soo ma hal lafdi kelima isticmaali kartid waa inaad tobankii wax ku darto meeshaasna tarkiiba imaanaya alfaadan marka cadadka ee waaxid iyo inaan iyo siiqatu faacil wixii ku yimaada ah qaacidadooda waxa waaye yudakar maca almudakar wayu'anas maca almu'anas hadday mufrad yihiinna waa sidaas haddii maca cashara la tarkiibiyana waa sidaas haddii maca alcishriin la tarkiibiyana waa sidaas soo ma jeedi wakadaa idaa rukibat maca alcashara aw hayriha wuu ku xukunkii hore ayay leeyihiin tiradaani iyo alfaadaani haddii casharo lala tarkiibiyo ama waxaan casharo ahayn lala tarkiibiyo waxaan casharo ahayn yaawa oo lala tarkiibinayo waa cishriin iyo wixii ka shisheeyo tirooyina cishriin iyo wixii ka shisheeyo tirooyina haddii lala tarkiibiyo qaacidadoodii ku soconaya warka guud marka wuxuu noqonayaa inaan waaxid iyo inaan iyo maa kaana calaa siiqati faacil yudakar maca almudakar wayu'anas maca almu'anas mulaqan mulaqan markaan leenaha maxaa noo soo gelaya sawaaءn rukibat aw lam yurakab ama ha la tarkiibiyo ama yaan la tarkiibinin mar walba waxa waa yudakar maca almudakar wayu'anas maca almu'anas waxaa kaloo halkan aan ku aragnaa tiradii cashara oo lala tarkiibiye macooda ayadana casharadaani yay la mid tahay casharadaani ayagay la mid tahay maxaa yeele haddaad fiiri tiradan markii mudakar laga hadlayay cashara tada waa laga reebay cashara ta'dii waa laga reebay waxaa la yidhi axada cashara inaa cashara ta miyaa la socoto maxaa yeele yaa tiradan loola jeedaa mudakaraa loola jeedaa idan cashara ayadan waa la tadkiiriye casharana waa la tadkiiriyey inaantii ama cadadkii la socdana waa la tadkiiriyey mu'anaskii markii loo yimid ixdaa cashrata ixdaa waa mu'anas soo maa cashrata ayadana maxaa lala xiriiriyey casharadii taataniisa lala xiriiriyey ilan kelima waaxidoo kalaa laga soo qaaday tarkiibkan waxaa laga soo qaaday ixdaa cashara inaa cashara thaali cashara waa la tarkiibiyey ilaa laga gaaraayo sagaaliyo toban sagaaliyo toban hadday dhaafto waa kanaa shiiqa soo wada wuxuu yidhi wataquulu axadu wacishruuna wahnaani wacishruuna waalxaadi waalcishruuna waathaani waalcishruuna ila ataasici watisciin ilaa sagaashan sagaal laga gaaray macneed waa ilaa boqol laga gaarayo sooma boqol haddii la gaaro hadda mi ay noqonayo tarkiibka halkaasuu ku haraya laakiin ilaa sagaashan sagaal laga gaaro saana ku wadaysaa yani axad wacishruun inaan wacishruun axad waalaauun inaan waalaauun axad waarbacuun inaan waarbacuun wahaakada ilaa sagaashan sagaal aad ka gaarayso yudakar maca almudakar wayu'anad maca almu'anas mu'anaskii marka waxaa leedaha walxaadi walcishruun wani wuxuu yidhi waxdaa wacishruun mu'anaskii waxdaa wacishruun wanataani wacishruun inaani meeshaad dhehaysid mu'anaska maxaa leedahay inataani maxaa kaloo dhihi kartaa hintaanina waa dhihi kartaa waalxaadiyatu waalcishruuna waathaaniyatu waalcishruuna ila ataasicati watisciin waa mu'anaskii ila ataasicati watisciin qaybtaas waa la fahma soo maa qismigaasi yajri qiyaas maxaa laga wadaa yajri cala alqiyaas yudakar maca almudakar wayu'anas maca almu'anas yajri cala alqiyaasasaa laga wada maxaa yeele qiyaaska wuxuu yahay wixii mudakar loo isticmaalayo in mudakar laga dhigo wixii mu'anas loo isticmaalayo in mu'anas laga dhigo qiyaasku waa sidaas ayaguna maxay ku socdeen alfaadaani qiyaaskay ku socdeen waa qaybta koowaad oo cadadka wathaani qaybta labaad maa yajrii calaa cagsi alqiyaas waa wax ku socda qiyaaskii cagsigiisa cagsi maxaa loola jeedaa kasoo horjeedkii qiyaaska qiyaaskii wax kasoo horjeeda iyo si kasoo horjeeda loo isticmaalaya fa yu'anasu maca almudakar wa yudakaru maca almu'anas soo ma jeeda waa cagsi waa la ta'niifiyaa maca almudakari mudakarka maciisa markii mudakar aad u isticmaalayso waa ta'niiinaysaa cadadkii ama alfaadii cadadka mu'anasaa ka dhigaysaa wayudakaru waa la tadkiirinayaa oo mudakara laga dhigayaa maca almu'anasi mu'anaska maciisa waa laysweydaariyo waa laysdhaafiye marka waa cagsi wa huwa cadadkaasi ama alfaada cadadkaasi waxaa weeye alhalaaatu wاtiscatu wamaa baynahumaa iyo wax u dhexeeya waxaa laga yaba inaad tirahdaan hadeedsasoo alaaa lama sheegin ayadana maya isku alfaad ma aha laga hadli maayo tirada saddexda ah iswaafaqay maaha ujeedadu ujeedadu waxa waay siiqada iyo qaabka taas aalia ay ahayd tanna maxaa waay ya alaa taas raabic bay ahayd tanna waa arbaca taas khamisay ahayd tanna waa hamsa tiradu waa shan un soomaa markaan macnaynayn waa un shan laakiin siiqadaa kala duwan waxa laga hadlaya waa siiqada ay ku imaanayaan alaa iyo tisca inta udhexaysa inta udhexaysa waa la yaqaan saddex ilaa sagaal inta udhexaysa oo saddexna ay ku jirto sagaalna ay ku jirto alfaadaasi waxay ku socdaan calaa cagsilkhilaa calaa cagsi lqiyaas qiyaaskii cagsigiisay ku socdaan sawaaun ufridat waxaa isku mida buu yidhi in la ifraadiyo naxwu alaaatu rijaalin wa alaau niswatin fiir hadda tusaalaha markii rag laga hadlayay maxaa lala xiriiriyey cadadkii ya ta'niif markii dumar laga hadlayana maxaa lagu sameeyey ta'niifkii waa laga xadfe lafdigii mudakara laga dhigay markii mu'ana laga hadlayay lafdigii mu'ana baa laga dhigay markii mudakar laga hadlayay waxaa leedahay alaaatu rijaalin saddex raga alaaatu rijaalin alaau niswatin saddex dumara alaau taadi waa laga xadfa soo maha waa cagsi lqiyaas wa qowluhu tacaala sabca layaalin wa amaaniyata ayaamin xusuuma waa halaagii ilaahi subxaana wa tacaala uu qoomkaasi halaagay ayaa waxau ku socday toddoba habeen iyo sideed maalmood sabcata layaalin layaalin waa jamcu leyl soo ma alleylna waa habeen alleyla waa habeen habeenku mu'anath miya mase waa mudakar waa muana habeenku waa mu'anath haadihi leyla baa leedahay mu'anath waa markii mu'anahkii la tirinayay maxaa laga dhigay cadadkii cadadkii mudakaraa laga dhigay sabca ayaa la yidhi sabcata lama dhihi sabca layaalin alayaam oo jamcu yowm ah yowmku waa mudakar haadaa yowmun baa leedaha soo ma haadaa yowmun xaar haadaa yowmun baarid isagana cagsigii baa laga dhigay maxaa la yidhi waamaaniyata ayaamin amaaniya cadadkii maxaa lala xiriiriyey ta'niidaa lala xiriiriyay idan waa cagsi alqiyaas qiyaaskii cagsigiisii way xusuuman xaaluu yahay mid israacraacaya way cadaabkaas xusuuman waa xaal waa mutataabica loola jeedaa marka waxaa isku mida buu leeyahay sheikhu alfaadan alaaa ilaa tisca laga gaarayo ee ku socoto calaa cagsi alqiyaas waxaa isku mida inaad ifraadiso ow rukibat ama in la tarkiibiyo ayaa isku mid ah maca alcasharati casharo meceed lala tarkiibiyo ama tarkiibi ama ifraadi waa calaa cagsi alqiyaasay ku soconayaan naxwu alaaata cashara wa arbacata cashara ilaa tiscata cashara rajulan soo ma jeed ilaa tiscata cashara laakiin meeshaan yaa iskhilaafsan meeshaan yaa iskhilaafsan cashara iyo cadadkii kale waa ku kala duwan yihiin halkan cashara markii ragga laga hadlayo taataniidka waa laga reeba soo maaha calaa cagsi alqiyaas miya mase waa cala alqiyaas cashara cala alqiyaaskay ku socotaa qiyaaskii ahaa in mudakar mudakar la siiyo casharadaa ku socota laakiin waxa casharada ka horeeya tirada ah waa cagsi alqiyaas oo waxaa leedahay alaaata cashara rajulan saddex iyo toban nin alaaata cashara rajulan saddex iyo toban nin markii la isticmaalayo oo rag loo isticmaalayo alaaata ayaa la yidhi tataniitaa lala xiriiriy waa cagsulqiyaas qiyaaskay khilaafsantaa ilaa tiscata cashara laga gaarooyo alaaata cashara rajulan waxaa leedaha ra'aytu alaaata cashara rajulan wa arbacata cashara rajulan ra'aytu arbacata cashara rajulan خمسة عشر رجلا ستة عشر رجلا سبعة عشر رجلا ثمانية عشرة عشر رجلا تسعة عشر رجلا mar walba fiiri marka casharada tirada ka horeysa markii mudakar waxaa la tirinaya ay mudakar yihiin casharada tirada ka horeysa waa maxay waa mu'ana haddii mudakar la tirinayo casharada tirada ka horeysa waa mu'ana waa calaa cagsi lqiyaas ama waa calaa khilaafi lqiyaas waa dhihi kartaa cagsi iyo khilaaf labadaba isku macnooda khilaaf yani cagsi qiyaaska cagsigiisiw markii dumarka laga hadlayo oo mu'anad la tirinayo shiiqa tusaale wuxuu yidhi wa alaaa cashrata alaa maxaa laga reebay taniiskii baa laga reebay wa arbaca cashrata ilaa tisca cashrata imra'atan qaale ra'aytu alaaثa cashrata imra'atan alaaثa cashrata alaa waxaa hadda mar walba aan ka hadlayno ma casharada mase waa wax ka horeeya wuxuu shiiku ka hadlayo waxa casharada ka horeeya waa waxa casharada hadda ka horeeya waa alaaثa waa arbaca waa hamsa waa ilaa aakhir laga gaaro ilaa tisca casharata laga gaaro markii aan tirinayno dumar ta'dii waa laga reebay tiradaasi ta'aniiskii waa laga reebay waa calaa cagsi lqiyaas soo maa markii rag aan tirinaynana maxaa la sameeyey taniika lala xiriiriyo idan qaybtan iyo qismigaani waa qismi ku socda calaa cagsi lqiyaas waxaad tirinaysa fiiri hadday rag yihiin taau ta'niid la xiriiri hadday dumar yihiin taau ta'niidka ka jar waa cagsiga qiyaaska aw rukibat maca alcishriin aw rukibadan xaggee la socotaay ku cadfanta sawaaun ufridanti horeda la socota waxaa isku mida buu yidhi ufrida tiradan in la gaar yeelo ow rukibat maca alcasharati ama casharo maceeda in lala tarkiibiyo ow rukibat ama in la tarkiibiyo maca alcishriina cishriin maceeda lala tarkiibiyo wamaa bacdahu iyo wixii cishriin ka dambeeya waxa cishriin ka dambeeya waa la yaqaan soo maha waa tiradii cuquudii alaaiin iyo arbaciin ilaa sagaashanilaa sagaashan iyo sagaalkii laga gaarayo naxw alaaat wacishruuna rajulan ragaa tirinaysaa maxaa la xiriirinaysaa tiradii ka horeysay ishruun taa tanii alaaatun wacishruuna rajulan ayaad leedaa alaaatun wacishruuna rajulan ilaa tiscatin wa tisciina waxaa le alaaatun wacishruuna rajulan arbacatun wacishruuna rajulan hamsatun wacishruuna rajulan sittatun wacishruuna rajulan sidaasaa kuwadaysaa ilaa tiscatin wa tisciina aad ka gaarto mar walba cuquudda alcuquud inay la fahamtaan muhiim waay alcuquud maxaa laga wadaa tirada guntaman ee xiran tirada guntaman xaggee ka bilaabmataa casharay ka kacdaa ilaa boqol lagu tagay gaartaa soo ma guntanku meeshuu ka imaanaya marka waa meel walbo tobanka uu ku dhammaado tobanku ku xirmo toban xirmaha labaadee ku xiga labaatan xirmaha saddexaad soddon xirmaha afaraad afartan saasaa ku soconaysa waxaa loo yaqaanaa alcuquud marka qofku hadduu yidhaahdo aniga waxaan jiraa alaa cuquud muxuu ka wadaa soddon sanaan jiraa waa soddon sanaan jiraba arbaca cuquudaan jira hadduu yidha afartan jiraan ogow ka wada yacni tirada xidhana caqdi la yidhaahdaa alcuquudaa loo yaqaanaa annaga waxa aan ka hadlayno cuquudda wixii ka horeeya waa wuxuu shiiku ka hadlaayo mayla fahma hadda tirada cuquudda ka horeysa waayo waxa hadda xukunku ku saabsan yahay ee cuquudda ma aha alaaatun wacishruuna midda laga hadlayaa waa labadaani alaaada laga hadlayaa alaaatun wacishruuna rajulan waxa calaa cagsi lqiyaas ku socda alaaada wa maxaa yeelay ayadoo rag laga hadlayo ayaa tawtaniit lala xiriiriyay ayadaa marka hadal ku socda dumarka waxaa leedahay wa alaaun wacishruuna amatan ishtaraytu hadda waa marfuuctan oo waxaa ku bedeli kartaa waxaa leedahay haaulaai ama allaa'i alaaatun wacishruuna amatan yacni kubaan ama kubaas waa labaatan iyo saddex addoommo ah alaaun wacishruuna amatan alaaun maxaa laga jaray taaniifkaa laga jaray yaa la tirinayaa mu'anataa la tirinayaa waa cagsu alqiyaas ilaa tiscin ayaad leedahay tiscatin dhihi mayse ilan dumaraa la tirinayaa sooma maanadaa la tirinayaa ilaa tiscin wa tisciin ilaa sagaashan iyo sagaal laga tago meeqe qayboodaan haysanaa hadda yaa labaan haysanaa maa yajri cala alqiyaas maa yajri calaa cagsi alqiyaas labadaas waa iska soo horjeedaan marka labadaas waa laba qaybood oo iska soo horjeeda qismiga saddexaad wuxuu yidhi wthaaliu midka saddexaad maa lahu xaalataani waa mid laba xaaladood iskaleh midka saddexaad waa mid laba xaaladood iska leh wa huwa midkaanna alcasharatu wa qaybtan saddexaad cashara wa hadda casharaa la soo galay marka hore alaaa iyo arbaca ayaa laga hadlaya sooma hadda casharadii baa loo yimid qaybtan saddexaad cashara wa in rukibat haddii cashara la tarkiibiyo jarat cala alqiyaasi qiyaasay ku soconaysaa haddii ayada wax lala tarkiibiyo haddii ayada wax lala tarkiibiyo maxaa loola jeedaa haddii waaxid iyo itnaan iyo alaaa iyo lala tarkiibiyo ilaa sagaal iyo toban laga gaarayo waa tarkiib soo maaha haddii ayada wax lala tarkiibiyo qiyaaskay ku soconaysaa qiyaasku muxuu ahaa qiyaaska ha ilaabina qiyaasku muxuu ahaa yudakar maca almudakar wayu'anat maca almu'anah qiyaaskaasuu ku soconaysaa naxwu axada cashara rajulan wahnaa cashara rajulan wa alaaata cashara ilaa tiscata cashara ilaa sagaaliyo toban laga gaaro alaaadan waa maxa xaggee naga soo gashay alaaadan xukunkeeda ayada waa maxa qismigii labaad mia mase qismigii koowaad waa qismigii labaad waa hadda wuxuu tirinaya rag waay maxaana la xiriiray waxa casharo ka horeeya taaniidkii soo maaha waa qismigii calaa cagsi lqiyaas ku socday waay laakiin hadda ayaga maa u soconnaa mase casharadaan u soconnaa markaan markaan casharadaa la fiirsho yaa ayada la fiirin taa waa laga soo baxay ayadii qaybteedii hadda waxa laga hadlaya waa casharada laftirkeeda wax la socdo maaha wuxuu yidhi naxwu axada cashara rajulan fiiri marka cashara waxa hadda la tirinaya soo rag maaha cashara ma la ta'niifiye maya cala alqiyaas waa marka markan qiyaaskay ku socotaa wax ta'niisa lalama xidhiirin wanaa cashara waa la mid wa alaaata cashara waa la mid ilaa tiscata cashara kelimada cashara waa mudakar maca almudakar waayahay dumarka waxaa leedaha wa xdaa cashrata wanataa cashrata wa alaaa cashrata ilaa tisca cashrata cashara maxaa la xidhiira tusaalooyinkan cashara maxaa la xidhiira taa u ta'niid waxa la tirinayana waa maxay waa dumar idan waa cala alqiyaas soo maa yu'anah maca almu'anah wa in ufridat markaas waa xaaladii la tarkiibiya marka casharo haddii wax lala tarkiibiyo jarat cala alqiyaas qaacidadaas qaado casharo haddii wax lala tarkiibiyo qiyaaskay cashara ku socotaa qiyaaskay raacdaa wain ufridat haddii casharo la gaar yeelo maxaa laga gaar yeelayaa tirooyinkii la socday wax lala xidhiirinaya male waa keligeed haddii la gaar yeelo jarad waxay ku soconaysaa calaa khilaafi alqiyaas iyaaskii khilaafkiisa iyo cagsigiisa ayay ku soconaysaa naxwu casharatu rijaalin wa cashru niswatin haaulaa'i casharatu rijaalin baa leedahay rag tobanow casharatu rijaalin casharatu rijaalin maxaa lala xiriiriyey cashara taawtaaniid qiyaas miya mase waa calaa khilaafi lqiyaas waa calaa khilaafi lqiyaas maxaa yeelay rijaal qiyaaskoodu waxa waaye inaan taawtaaniid lala xiriirin tiradooda hadda taawtaaniida lala xiriiriyo waa khilaafu lqiyaas cashru niswatin maxaa la rabay inay casharadan la xidhiirto haddii qiyaas lagu soconayo taawtaaniif hadda waa laga jaray waa calaa khilaafi alqiyaas taasina waa cashara idan qaybta saddexaad ama qismiga saddexaad casharuu ku tacalluqa keligeed cashara laba xaaladood ay leedahay marna qaybta horey waafaqdaa marna qaybta labaaday waafaqdaa qaybta hore maray waafaqdaaho waa markay murakab tahay markii la tarkiibiyo qaybta hore waafaqdaaho qiyaaska ku socoto markii la ifraadiyana qaybtii labaad ayay waafaqdaa oo ahay cagsigii qiyaaska qaybtii ku socotay ah isku soo duubu cadadka iyo tirada ou shaygu ka hadlay cuquuddii ayaga markii casharo laga reebo cuquudda kale lagama hadal maxaa yeele cuquudda kale hadda waa mulxaq bijamci mudakarsalim ayaga waa la yaqaan oo soo marna soo maha inay mulxaqaad yihiin cishruun alaaثuun arbacuun hamsuun ilaa tiscuun laga gaaro waa mulxaqaad kuwaas ayaga lagama hadal hadalka dhan wuxuu ku socdaa cashara famaa duunaha casharo iyo wixii casharo ka hooseeya saddexda qayboodoo laga hadla intaas ma ka baxaya waa tiro ka bilaabmaysa kow ay ugu badan tahay in la gaaro cashara iska daa waxaa casharo raacayo ixdaa cashara ilan kowdii oo soo bilaabato waa kowdii oo soo bilaabato casharo lala tarkiibiyo waa khulaasadii marka tirada ama cadadka alfaadou leeyahay hadda shiiku markuu ku leeyahay baabulcadad wuxuu ula jeedaa tirada tira ahaanteeda mase alfaadda loo isticmaalo ka wada alfaadda loo isticmaalo laga hadlaya ila naxwadu alfaadday ka hadashaa cadadka waxaa laga hadlaya alfaaddiisa alfaadda cadadka loo isticmaalo markii xagga naxwada laga hadlayo saddex qaybooday u qaybsamaan buu yidhi kuwa qayb qiyaaska waafaqsan qayb qiyaaska khilaafsan qayb labada wejiba leh oo marna qiyaaska waafaqda marna khilaafta qaybta horeoo qiyaaska waafaqda wuxuu ku yidhi waa qaybta ah alwaaxid wahnaan wamaa kaana calaa siiqati faacil siiqada faacil wixii ku socda waa calalqiyaas calalqiyaas muxuu ka wadaa yudakar maca almudakar wa yu'anas maca almu'anas qiyaas waa maxay haddii lagu yidhaha waa inaad sidaas u cabirto oo aad tidhaahda mudakarka maciisana waa la tadkiirinayaa mu'anaska maciisana waa la ta'niisinaya saasaana qiyaasku yahay qiyaaska waa sidaas qaybtaa marka waaxid ka bilaabata ee ku socota calaa siiqati faacil ilaa laga gaaraya caashir waa cala alqiyaas waxaad leedahay rajulun waaxid waa nin keligii ah soo maa waaxid waxaa leedahay inaan waxaa leedahay aali raabic raabicatun aaliatun rag lama yidhaahdo waxaa leedahay caashir waxaa leedahay taasic saabic aamin waa cala alqiyaas qaybta soo mafhuuma malayna waa cala alqiyaas oo maca almudakar waa mudakar maca almu'anas waa mu'anas caashira taasica haamina saabica saadisa markay dumartaa saasaa leedahay qaybta labaad waa ka soo horjeeda darafka kale waa oo darafka kale maxaa laga wadaa waa caksu lqiyaas yudakar maca almu'anas wa yu'anas maca almudakar waa cagsigii qaybtan labaad waa alaaa laga bilaabo ilaa tisca laga gaaro siiqaduna calaa siiqati faacil ma aha waa alaaa arbaca hamsa saasay ku socdaan ilaa tisca laga gaaro taasic dhihi maysi tisca leeda qaybtaan aamin ma dhehaysida maxaa leedahay amaaniya saabic dhihi maysid waxaa leedahay sabca ilan saabic iyo aamin calaa wasiiqati faacil waa soomaha waa qaybtii hore qaybtan marka alaaa ka kacayso ilaa tisca laga tegayo qiyaaska cagsigiisa oo waxaa leedahay alaau rijaalin arbacu rijaalin hamsu rijaalin hamsatu dhihimays situ rijaalin sitatu ma dhehaysi yani waxaan dhihi laha waa alaaatu rijaalin cafwan waa cagsigii alaaatu rijaalin arbacatu rijaalin khamsatu rijaalin sittatu rijaalin saasaa leedaha ila ragga ka hadlaysaa dumar markay yihiin waa cagsinaysaa alaau niswatin arbacu niswatin khamsu niswatin sittu niswatin taasaa ku wadaysaa tiradu waa mudakar macduudka iyo waxaa la tirinayana waa mu'anah waa cagsi soo ma alfaadii cadadka waa mudakar macduudka iyo waxaa la tirinaya waa mu'anah alfaadii cadadka waa mu'anah macduudka iyo waxaa la tirinaya waa mudakar waa cagsu lqiyaas qaybtan marka ama ifraadi ama maca alcashara la tarkiibi ama maca alcishriin la tarkiibi mar walba dariiqaasay ku soconayaan waa cagsulqiyaas waa la fahma soo maa keligood haddaad ku dhawaaqdo haddii maca alcashara aad la tarkiibiso haddaad maca alcishriin la tarkiibiso maca alaaiin maca alarbaciin ilaa tisciin laga gaaro waxba iska bedeli maayaan qaybtaan waa calaa cagsi lqiyaas ma la fahma qaybtan labaad qaybta saddexaad laba xaaladood ay leedahay mar waa cala alqiyaas ayay ku socotaa marna cagsi lqiyaas qaybtaasna waa cashara un lafdiga cashara keligii wa casharadan ama wax la tarkiibi oo tiro ka hormari oo itnaan iyo alaaa iyo arbacay waxaa rabta la tarkiibi ama keligeed sheeg yacni ayada marna waxbaa lala tarkiibiyaa soo maa marna waa keligeed laakiin waxa annaga aan ka hadlayno waa maxa uu shiiqu ka hadlaayo ayada waay waxa raacaaya ama ha raacaan ama yaysan raacin ha ictibaarinin qaybtan saddexaad ayada fiiri keliya waxaan diidayaa inaad alaaiya arbacada ka horeysa aad ku mashquusho qismigan markaad joogto ayada keliya ku mashquul ayada marka waxaa loo kala qaaday maray qiyaas ku socotay maray khilaafkii qiyaaska tahay haddii wax lala tarkiibiyo wax la socdaan qiyaaskay waafaqsan tahay oo waxaad leedahay axada cashara rajulan rajul waa mudakar soo maaha cashara waa la tadkiiriyey waxaad leedahay ixdaa cashrata imra'atan ixdaa cashrata waa la ta'niifiyey soo maaha waa maca almu'anah ilan wixii la tirinayaa mu'anaha markay murakab tahay marka waa cala alqiyaas yu'anah maca almu'anah wa yudakar maca almudakar markay keligee tahay waa cagsulqiyaas qaybta kale waafaqaysaa ee dambe markay keligeed tahay haddii la gaar yeelo calaa khilaafi lqiyaasay ku socotaa oo waxaa leedahay casharatu rijaalin wa cashru niswatin soo cagsi ma cashru rijaalin cashratu rijaal cashratu rijaalin wa cashru niswatin wa calaa khilaafi lqiyaas saddexdaas qaybood alfaada cadadka kama baxaan waxaa lagu ogaaday bilistiqraa'i watatabuc dabagal fara badan oo culimmadu ay sameeyeen waxay ku ogaan intaisanu ka baxayn alistiqraa' watatabuc wax badanaa lagu dhaqaa arkaanta salaada markii la koobayo la leeyahay waa intaa ama shuruudu salaa waa intaa xaggee ma rasuulkaa yidhi waa intaa xadiid dhahaya waa intaa ma jiro iyo aayad qur-aan oo dhahaysa waa intaas xagee laga keenay culummadu markay nusuusta iyo adilada raaceenay waxay ogaadeen arkaanta salaada intaas inaysan ka baxayn towxiidka waxaa la yidhi saddex qaybood waay towxiid اrububiya towxiid اluluhiya towxiid اlasmaa'i wاsifaat ma jirto aayad qur'aan ah oo dhahaysa atowxiidu alaaثaة aqsam xadiidna ma jiro sidaa dhahaya laakiin markii nusuustii qur-aanka iyo sunnadii culummadu ay dabagaleen waxay ogaadeen qaybaha ilaahay towxiidka uga warramay inaysan saddexdaa ka baxaynin asmaadiisa in loo gaar yeelo in rabbinimadiisa loo gaar yeelo in cibaadada loo gaar yeelo saddexdaas inaan laga baxaynin wa bilistiqraa'i watatabuc luqadii carabigana waa sidoo kale oo haddaba ficilka waxaan idhi saddex qaybood u qaybsamaa aan soo marna soo maa yaa saddex qeybadoo ficil u qaybsamaa lafdigaasi rasuulna ma dhihin ilaahay subxaana wa tacaalana ma dhihin laakiin kalaamul carab markii la tatabuco la raacraacay waxaa la ogaaday ficilku inuus intaa ka bixin waxaa la yidhi maalaayansarifka sagaal cilaa jirta oo sarfiga diida xaggee laga keena sagaalkan tirada sagaal ku kooban waxaa lagu ogaaday bilistiqraa wa tatabuc dabagal fara badan oo la sameeyey waxaa lagu ogaaday intaas inaysan dhaafaynin idan qaybaha oo cilmiga lagu xasriyo oo culummadu ay ku koobayaan ama saddex ha dhahaan ama toban ama afar waa taqsiim iyo qaybin maragii wax baareen oo wixii ay soo koobeen ay soo khulaaseeyeen kana soo dhex baxeen waay qofka daalibi cilmigaana faa'iido weyna ugu jirta maxaa yeele haddaadan ogeyn waxaan intay ka kooban yihiin mar walbaahi gacanfaraa kuu taagan ma taqaanid waxaan inta hadda aada ogta ogtaha ma ka badan yihiin mise waa ka yar yihiin laakiin markii lagu yidhaha waxaan waa la soo raadiyey markii la soo raadiyey kadibna intaan ma dhaafayaane adigu intaan keliya si fiican u faham waxa ka shisheeyana ha rajaynin in ziyaado ay timaado kalsooni aad qabtaa soo maha dadka saa ku dhahayana ay yihiin dadkii ehelka u ahaa ahlucilmiga ah waa wax laguu soo bisleeyey marka wax laguu soo bisleeyo juhdi badan la geliyo lasoo khulaaseeyo wa cadadka marka qaybintaasuu ka mid yahay waa saddex markii la leeyahay waxaa lagu ogaaday bilistiqraa wa tatabuc raacid fara badan iyo dabagal fara badan kadib waxaa la ogaaday saddexdan inuusan ka baxaynin walidaalika markay culummadu baabkan sharaxayaan waxay yidhaahdaan laa akar min dalik intaa in ka badan ma jirta bay yidhahdaan saddexdan wax ka badani ma jiraan ha raadin saddexdaas unbuu ku wareegaya cadadka والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين